Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد موضوع waxaa la yidhi hamiga shabaabka muslimka ah iyo hamigood sida hadda akhuuna cabdillaahi u sheegay shabaab hadda fara badan oo halka iga muuqdaa ma jiraan rag odayaalah iyo rag odayaal xigeenno awel odayaal iyo odayaal xigeenno shabaabka waxaan u maleynayaa mayay maqan yihiin mise talow shabaabnimada lafteedaaba qeexidu bahan intanaaba shabaab isu haysata alxaasil muxaadarada shabaabka loogu talagalay lakin waxaan isku dayeynaa insha allahu tacaala inaynu ka dhaxaysiino shabaabka iyo shuyuukhda intaba insha allahu tacala mawduucan horta hamigu waa mawduuc aad iyo aad u muhiima marar badanna laga hadlay culamo soomaaliyeedna ay muxaadaraad fara badan ka jeediyeen waxaanse marka hore tilmaamayaa kitaab aad u qiimo badan oo qofkii doonaya mawduucan inu aad uga dhergo laga qoray oo ilaa shan muj ilaa toddoba mujalada waxaa la yidhaha salaaxu lumma fii culuwi lhimma ummadda wanaaggeedu wuxuu ku jiraa hamigeeda oo koreeya nin doctoora oo sayid bin xusein la yidhaahdo ayaa kitaabka iska leh khayrlaha siiyo qofkii mawduuca damca inuu ka hadlaba kitaabkaasun buu u laabanaya maxaa yeeley wax fara badan buu soo dhoweeyey khayrlaha siiyo ninkaas sheekha ahi wuxuu ka bilaabayaa cibaadaadki arkaantii islaamka ahayd culuw lhima fi salaa culuw lhima fi zakaa culuw lhima fi lxaj saas u wadaya wuxuu ugu dambaysiin doonaa culuw lhima ashabaab wa culuw lhima oo mawduucan hadda inagu aynu ka hadlayna walaaluhu igu soo qoreena waa kitaab runtii aad iyo aad u qayima aada u qiimo badan kitaabkaas qofkii wax akrin kara oo carabiyada fahmi kara ha raadsado insha allahu tacala intaas kadib mawduuca hamigu waa mawduuc aad iyo aad u muhima maxaa yeelay bani aadamka farqiga weyne u dhexeeya marka laga gudbo inuu insaan yahay oo waxna cuno waxna cabo hamiga waxa u dhexeeya waxa waa hamiga inta hamigaagu la eg yahay ayaa dadnimadaadu la eg tahay wey macnuhu haddaad qof tahay haddaad ummad tahayna inta hamigaagu la eg yahay baa ummadnimadaadu la egtay soomaad arag maanta dunida ragna waxay ku haminayaan inay iyadoo dhanba qabsadaan nina waxaa laga yaabaa tuula qancisa hadda innaga mujtamaceena soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inuu qofku tuulo ku qanco tuulooyinkii soomaaliya ka mida halkaaba fadhiisto yara halkaasaan dowladeed ka samaynayo halka bani aadamka qaarkood ay ku fakerayaan inay ummad bani aadamkao dhan ay u taliyaan gaalkaa guriga cada maraykanka fadhiyaa waa bashar adigoo kula mida laakiin isagoo sidaasa baa hamigiisu wuxuu gaadhsiisan yahay iyo himadiisa iyo fakarkiisu wuxuu gaadhsiisan yahay inuu adduunka o dhan kownkan yarkaa bani aadam ku soconaya inuu isagu u taliyo oo kimista u qaybiyo oo derajada iyo madaxnimada u qaybiyo oo risqiga u qaybiyo oo keebaan wax noqonaya keebaan wax noqonan isagu u taliyo soo arki mayse bani aadamku marka waxa u dhexeeya farqiga waxa waa himi imise hamigaagu la eegayahay waa imise hamigaagu la eegay ama hami yarow ama hami weyno waxaad ogaataa inaad horta adduunkan ku dhibaatoonayso ka hamiga yar ka hamiga weyn isku shaqay marayaan labaduba ama ummad ha noqdaan ama afraad ha noqdaan saa darteed baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih bani aadamkana waad dhibaatoonaysa ama hami yar ku dhibaatood oo shaqo yaroo sako oo maaragtay meelaha kana ku rafaad soo ragga qaarkeen ma rafaadsana hadda ragga qaar baynu masaajada kale aan ahay markaad tira or maxaa kugu dhacay bu kuleeyahy laba shaqaan ka shaqeeyaa bu kuleeyahy laba shaqo rag baa qosqoslaye laba shaqo baan ka shaqeeyaa buu leeyahy ayib xooga yaro adduunya unba ku mashquulsanya laa akthar walaa aqal ninkaa maanta doonaya inuu buldaan xoreeyo buldaan isagona waa mashquulsanya waxaa laga yaabaa kana inuu dhowr iyo toban saacadood shaqaynayo kana inuu dhowr iyo toban saacadood shaqaynayo ay isku daal iyo isku tacab iyo isku rafaad yihiin laakiin nina saxaradiisa iyo dharkiisiba ku mashquulsan yahay nina ummad iyo maaragtay allahuma mustacaan wuxuu ku mashquulsan yahay iyo wax weyn buu ku mashquulsan yahay laqad khalaqna alinsaana fii kabad waata rabbi ilahi subxana insaanka waxaanu abuurnay yani waxay mashaq uu ku abuuran yahin gebigiisu soo arki maysa adduunkama meel raaxaba maba ahada walaalayaal haddii bani aadamku farqiga u dhexeeyaaba uu yahay hamigii soo sarreeya waxaynu markaa dhowr qaybood u kala qaybinaynaa maxaa habboon in hamigaagu ka sarreeyo sax shay kasta inuu hamigaagu sarreeyo waa loo baahanya laakiin maxaa usii awleysan maxaa usii mudan inuu hamigaagu ku sarreeyo oo aadan marna hoostaa uga dhicin shayga ugu muhimsan waa caqiidada culuw lhima fi lcaqiida in qofka muslimka ahi hamigiisu uu aada u koreeyo marka laga hadlayo baabka caqiidada maxaan uga jeednaa waxaan uga jeednaa dadka qaar baa marka xoogay dhibaatayo ku dhacaan dhulka intay fiiriyaan oo weliba kuwa dhulka soconaya ma fiiriyaane kuwa dhulka hoostiisa ku jiray fiiriyaan dad caynkaasoo ma jiraan oo oday kuman kun sano ka hor dhintay ama laba boqoloo sano- sano ka hor dhintay ayuu xabaashiisii dib u fiirinaya oo baaliyoobay qofna mucallaq qalbuhu fi samaa samadu ku xidhan yahi ilaahay buu subxaana wa tacaala gacmaha hoos- u hoos dhiganaya soo arki mayse labadaas qof yacni see bay u kala hami sarreeyaan soo ma kala hami sarreeyaan aad bay u kala hami fogyihin qof baa dhibaata ku dhacaysa ama ummad baa dhibaata ku dhacaysa markaasay fadaa'iyaadka iyo cilaamka iyo intay is soo taagaan shaashaadka adduunka waxay odhanaya adduunka muuna soo gaadho ciladaas xitaa wadaadadii bay asiibtayo soo bayaanada wadaadadu hadda ay qoraan iyo eh, siyaasiga ah iyo waraaqaha xitaa ay qoraan soomaad arag oo ay ka buuxdo beesha adduunka iyo muxuu ahay igad iyo madri esh iyo wadamada deriska ah iyo waka meesha u xagga u horeysana waa bismi illahi raxmaan raxiim meesha u dambeysana waa bi- waa billahi towfiiq ah ama laakiin ilaahay ku xidhnaantiisii iyo tawakulkii iyo rabbi yani waxay u gacan horsashadiisii iyo waxaas waxaad moodaa inay waxyaalo kale hadda sabanadan dambe ay bedeleen nasal alcafwa walcaafiya waxaad arkaysaa marka qof baa marka dhibaata gaadho bashar iyo bani aadam iyo wuxuu ku mashquulsan yahay wax isaga la mida midna markay dhibaata gaadho ilaahay koomkan abuuray khaaliqu samaawaati waalardi buu gacmaha u hoos dhiganay idan culuwu lhimma fi lcaqiida shayga ugu muhiimsan wey caqiidadu in la saxana waa waxa ilaahay subxaana wa tacala ambiyada usoo diray dhowr tusaalo yarar baan ka bixin doonaa insha allah nabiyullaahi ibraahim calayhi الsalaam وعlى nabiyina afضل الصalaaةi وatm التsliim nabiyullahi ibraahim khaliil الraxmaan waa tusaale cad oo qofka marka hamigiisu baabka caqiidada uu sareeyo tusaale cad inoo ah nebi ibraahim calayhi salaam markii qoomkiisoo dhami ay diideen fii baabi الtawakuli calى allah marka ilahay la tala saaranayo de caqiidada nuuxe maaragtay dhuuxeedii ah markii qoomkiisu ay diideen oo lagu rideeyey maaragtay dhabka lagu ridaayey waxaa la yidhaahdaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markii intuu kusii dhex jiray hawada oo uu maaragtay manjaniiqi laga tuurayna uu ka baxay dabkiina aanu gaadhin yaa qifka qaarkood waxay soo raraan inuu malakul jibriil u yimid oo yidhi miyaanan kuu maaragtay ilahay baa ikaa soo diray miyaanan wax kuu qabanaynin miyaadan ii baahnayn markaasuu wuxuu yidhi xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ilahay baa igu filan subxaana wa tacala ilahay baa kaafigayga waa namuudaj tala saarashada ilaahay subxana wa tacala marka laga hadlayo waa qima meesha ugu sarreysay adigoo dhibaata ku haysato malag ba ilaahay malag rabbi kuu soo dirayba uu kuu yimi oo ku yidhi war miyaana ku gacan qabanayn maxaad odhan lahayd hadda ilabood baad odhan lahayd dee soo ma hadda ilabood baad odhan lahayd markaasuu wuxuu yidhi xasbiya allaahu wa nicma alwakiil soo arki mayse nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kelmadda isaga laftiisu waa yidhi maalinkii dagaalkii uxud dhibaatadu ay dhacday ee saxaabadu aadka u rafaadeenoo dagaal ahaan loo jebiyey saxaabadii nebiga calayhi salam wala culamada qaarkood ay ka doodaan ay yidhahdaan jab ma ahayn laakiin calaa kulli waa masala taarikhiya ee toddobaatanka saxaabi laga dilay ee nebigu uu madiina dib ugu soo laabtay isagoo nebigu maraya meel u dhaxaysa uxud iyo madiina waadna aragteen dadka xajka tegay ba arkay madiina iyo uxud beentaysu jiraan bas haddana maraya labadaa meelood inuu meel udhexaysa ayaa waxa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xoogay saxaaba markaa nebiga la socda nin gaalahoo abu sufyaan ka socda markaasuu wuxuu yidhi "E, abu sufyaan baan farriin kaaga wadaa farriintaasina waxay tahay nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam farriintaasina waxay tahay in abu sufyaan uu soo socdo oo doonayo inuu maaragtay allahu mustacaan idin dabar tiro ko toddobaatan saxaabi baa nebigu ka yimi calayhi salaatu wasalaam awooddii ciidankiisu nabiga sala allahu alayh wasalam way dabacday waa la odhan karaa meesha lagu dagaalamaya waaba dee madiina abwaabteedii ninka markaa gaalka ah oo de- mar- markii dambade saxaabi noqday radia allahu canhu oo soo hanjabayaana ciidan fara badan wata nabigu muxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam xasbiya allaahu wa nicma alwakiil waata ilahi subxana wa tacaala fi suurati alcimraan kaga warramay kuwa dadku ku yidhahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil soo arki mayse tawakulka nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa qisa macruufa inuu qur-aanka ilaahay kaga warramay markii lasoo maaragtay fircoon iyo qoomkiisa ay ka soo baxeen oo baddi ay ka hor timi fircoonno daba socdo qoladii aadka iimaankood u daciifkaa maxay yidhaahdeen innaa lamudrakuun muusow adaa xal lagaaga baahi ilan waxa kan adigaa soo agaabashay marka waa inaad noo jid bixiso nala nalaqaqabe weye marka muxuu yidhi nabiy llahi muuse calayh salaam kalaa ina maciya rabbii sayahdiin agfiri tawakulka tala saarashada ilaahi subxaana wa tacala khaalid ibni waliid radia allahu canhu oo la yidhahdo ciraaq wuxuu ku furtay yacni maaragtay fii khilaali shahrin buu ku furtay muddo bil a gudaheeduu ku furtay ciidan furus ah oo midna boqol iyo konton kun yahay midna laba boqoloo kun lagu qiyaaso yuu marba mid la dagaalamaya ciidanka khaalid waa taatalo imisu la ekaa waa dhowr iyo toban kun oo nin oo madadka caasimadda ay ka yimaadeen ee madiinad madiina ee ciraaq imisa udhexaysa xaggee looga soo gurman karaa talo waa fii qimati tawakuli cala allahi subxaana wa tacala innaga maanta waxaa laga yaabaa ninka maanta la jeish islaamiya dir oo gaal iska dhici markii la yidhaha waxaa laga yaabaa inuu markaba ay u muuqato cnnka iyo jaziira waxay soo saari jirtee diyaaradihii maxay ahaayeen shabaxdii iyo b fifty twogii oo xataa wadaadka laftiisu fatwadiisa ku bineeyo diyaaraddaas cnnka laga arkay ihahdo ma innagaa da maa maxaynuba tamar leenaha itaaliya tamartoodna ma lihine waa inaan isdhiibno oo maaragtay aynu bal meelaha waxyaala kale ka raaraadino dee hadda waabata la doondoonayo waxyaala kale waay lama tirin karo tawakulka iyo tala saarashada ilahay la tala saarto subxaana wa tacaala dadkii inaga horreeyey saalixiintaasay rabbi u tala saaran jireen arrinkaasina wuxuu ka tarjamayaa fii culuwi lhimma waa qof ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala haddaad bani aadam ku xidhan tahay arrimahaasi suurtagal kaama ah dagaaladii aan ka sheekayn jirnay ee ondolos muslimiintu ay ku furteen ciidankii ondolos furtay imisu ahaa talow ee la daray yaa tirada sax xusuusan karaa raggii taarikhda dhegeysanaya man yatadakar yaa cawsan kara ya wax usan karaa ma jiraan baan u malaynaya waa un de waa la iska akriya oo dabeedna khalas ya sheikhi waa sax saddex iyo toban kun ilaa sagaal kun sax weye laakiin xooga yar baad a in yar ciidankaasi madadkii markii dambe laga daba diray marka laga reebo ciidankaasi gebigiisuba wuxuu ahaa shan iyo toban kun shan iyo toban kun ayaa furanaya qaara wax ku dhow qaarad wax ku dhow aanay aqoon oo juqraafigeeday mantiq ahaan aqoon oo aanay aqoon cadowga ku horreeya xitaa inta uu tamari itaaligii aanay aada u garanaynin oo ciidankii ugu horreeya kusoo baxay inuu boqol kunba ahaa gaalkii kashtaaligaha ciidanku u watay kii u horreeya kusoo baxay boqol ku noqday haadaa waa fii qimati tawakuli cala allah subxaana wa tacala muslimiintu bay markay muslimiin saxa oo wanaagsan ahaayeen intay asbaabta qaataan bay wixii ka soo hadhayna ilahay u dayn jireen subxaana wa tacala ilahay tala saaran jireen soo arki mayse hadda laakiin midaan waxbaba qabanayno gurigiisa iska fadhiya yaa marka la yidhaahdo war sababtana la kaala ilaahayna tala saaro iyo wuxuu fiirinaya waxa isagu uu samayn kara sababtan yar buu fiirinaya isagu la imaanaya markaasu le wax la qaban kara maleh wax la samayn kara maleh tawakulkaana tawaakul buuba ku sheegaya waa laga yaabaa fii baab alwalaa'i walbaraa yaa la necab yahay yaa la jecelyahy waa baab caqiidada ka mid a sooma waa nuxurkii caqiidada culuwul himaha wuu galaa isaga laftiisu qof baa hamigiisu wuxuu ku xidhan yahay kelimatu laa ilaaha ila allah oo qofkii laa ilaha illa allah uu yidhahdoo dhan ha cas yahay ha madow yahay afjayniis ha ku hadlo afjabaan ha ku hadlo waa walaalkiisa wey fa aynamaa dukira smu ullaahi meel allayaale meeshii ilahay isimkiisa lagu xusaa waddankaygi wey saasuu rumaysan yahay soo arki mayse waa baabu lwalaa'i walbaraa qofna walaagiisa baraagiisu muxuu ku xidhan yahay aada buu u sokeeyaa waddan yaroo gaala samaysay gebigiisaba xuduuddiisa gaala samaysay buu ku xidhan yahay sida maanta muslimiintu ku ibtidaysan yihiin hadda markaan xajka tagnay yaanu wasaaratlxaj annagoo ka dacdacwoonayna baanu malaa mid mid amiira xafiisu joogaan qaylada kubadbadina mid markaa kuwan meesha marmaraya nagu yidhi mala intuu xanaaqay amiirkana dee malaa wuu iska dhisayaa waa dacwoonaynay markaasu wuxuu nagu yidhi haadaa beledi soo arki mayse kan beledkaygu waa maka mee sheegaya makan joogna markaasu haadaa beledi waa jahliga muslimiinta asiibay waa waa maqaayiista waaweyn ee ka khaldantay wey waxyaalaha waaweyn ee maanta muslimiinta ka khaldamay wey in qofka muslimka ahi xuduud gaal sameeyey khaasatan faransiiska iyo yani maaragtay allahuma mustacaan ingiriisku taxaalufkii dagaalkii koowaad ee adduunka ku adkaaday iyo dagaalkii labaad xuduud ay sameeyeen yuuba ku mashquulsan yahay calan yar inta loo dhiibay buu leeyahay halkan ba aniga dowladdaydi islaamkii dhammaa ee waasaca ahaa ee aan xuduud aqoon ee khilaafa islaamiya looga talin jiray ee qofku mar hadduu laa ilaha illa llah yidhaahdo uu wiilkeeda ahaa taas iyadu waxbay baabka waa ka saara soo arki mayse bal waxaa laga yaabaa kan isagu waddan ka dhigtay walaagiisa ku xidhay waxaa kasii miskiinsan ka qabiil walaagiisa ku xidhay nin baa wuxuu iga sheekeeyey qiso ee soomaliya dhibaatadana haysata nin baa wuxuu iga sheekeeyey qisa weliba hadalka dhalinyaradan aada ugu ugu jeedinayo dadkan waaweyn waa iyaga waa laga kari lahay war qabyaaladda iska daayaya waa laga dawey kari lahay ilaa in ilaahay ka daweeyey mooye war islaamka ku kalsoonaada oo islaamka waasaca eega oo kala qoqobnaanta iska daaya waa laga daweyn lahay in yaroo isticmaar dhagay midka suntaday intaasuu maaragtay ku ku dheganya waa laga bujin lahay soo arki mayse ayib dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa idinka dawooba da-yarta walow hadda odayaal masaajidka buuxiyeen da-yarta waxaan leeyahay waxaa ka dawooba oo qabyaaladda ka dawooba oo kala qoqobnaanta ka dawooba oo ninka yar shaabka ee soomaaliyeedi ha ogaado ummaddiisa guudi horta inay muslimka tahay bakistaaniga falastiiniga carabka turkiga haada huwa akhuuk walaalkaagu kaawe ka gaalku idinkala teeteeday gaalku idinkala teeteeday ee walaalkaa kaawe maanta waxaa la keenayey saddex inanoo dheenish oo ku dhintay afghanistan halkaasoo lainooguma keeni maxay ka dooneen tol afghanistan maxaa ka yahay ma gardarra dhinac marka laga fiiriyo gardarro ma ah waxay difaacayaan mabaadi'dooda dantooda iyo masaalixdooda soo neeto kama mid ah walaalahood walaalkiisu ka garab dagaalamaya wuuna rumaysan yahy ama laakiin adiga muslimka ah waxa weeye inaad kan walaalaysato horta ma taqaanid inaad baqaysana waa laga yaaba haddaad tidhaahdo kan kan baa walaalkeen wax suurtagalab waxaan leeyahay ka waantooba dhalinyaradu ha iska daayaan cudurkan dadkii waaweynaa baabiiyey qabyaaladda qabyaaladda nin baa qiso iga sheekeeyey runtii dhinac marka laga ego waa qiso lagu qoslo dhinac marka laga egona waa qiso runtii faa'iido low ciwaankeedu wuxuu yahay wax laga yaaba inay tahay qiso dhacday laakiin anigu inay cid ay ka dhacday hadda xikmad badan ii samayn mayso iyo macnee madmuunka ama ujeeddada qisada macna ii samaynaysa ciwaankeedu waxa weeye qabyaaladdu kulula qisadu waxay sheegaysaa waxay leedahay nin baa meel maqaaxi ah yuu malaa ka cabi jiray baa la yidhi yacni maaragtay sharaab qabow yaxbuu ka cabi jiray waa qisina waaqicitaa laga yaabo laakiin xikmad weyn baa ku jirta sharaab qabow ka cabi jiraa le sharaabkaa qabow malaa tu ay isku qabiil yihiin oo isku reer yihiin oo isku jifi yihiin baa maqaaxida mid la darisa ba iyana mid taasoo kalea ku haysataa laakiin taa isaga waxba kama cabo qolaha maalinka dambe waxay ku yidhahdeen war gabadhan tan la dariska ah ma maan u qaraabo kiilno iyadaa reerkii ah iyadaa jifidii ah maynu meeshan tagno maqaaxidii baa la geeyey ninkii odagaa maalinka dambe sidii loo sii waday biyaa loo keenay biyihii buu cabay tii hore biyuu cabi jiray qabowe biyo kululay siiyeen markuu biyihii dhamaystay war waa maxay sida waa baash waa meel biyo kulule markaasaa la yiri de waa inanteeni oo gabadheeni oo waxbaa lagu wixii soo la akhrin jirtay ninkii hadal cafow yaa ku soo buuxiyey war qabyaaladu kululaha qabyaaladu kululaha waa run way kulushahay faa'iido ma leh inay shar kuu jiiddo mooye khayrba ma laha weliba ta soomaalidu alqabaliya alcasabiya aljaahiliya ee ummadda soomaaliyed asiibtay laa khayra fiiha wax khayra ma leh xaqiiqatan waxay istaheshaa sidii ay ula dagaalantay shuuciyaddu in loola dagaalamo xaqiiqatan in loola dagaalamo la dabar tiro la tirtiro calaa kullin qofka markaa muslimkahay waa inuu noqdaa caali alhima fi baabi lesh alwalaa'i walbaraa markaad walaa walbara ka hadlayso waa inaad noqotaa qof iyo qof muslimka ku xidhan muslimka la hami ah muslimka la fekeraa laakiin haddaad jifi yar iyo magaalo yar iyo goof yar aad ku eg tahay yani waxa hamigaaga oad soo koobtay walaal int yani caqligaagu intaasu leegyahay macnuhu caqligaagu intaasu leegyahay nasal alaafi walcaafiya ko weliba idinku dhalinyarada waxaan aada ugu tirtirsiinayaa cudurradan hadda soomaalida sida dhabtaa u asiibay meesha xun weliba hadda maraya idinka idin saamaynaya da-yarta iyagay saamaynaya da-yartu inay ka fogaadaan ay ugu weyn tahay kala qobqobnaantan hadda la sharciyeynayo oo weliba in laga hadlo xaaraam laga dhigay in weliba laga hadlo oo la yidhahdo warsaan sax ma aha ilaahay diintiisana waa ka soo horjeedaa danta ummaddan yaree soomaaliyeedna xataa waa ka soo horjeedaa xaaraan baa laga dhigay mamnuuc kamaba hadli kartidba waxaa laga yaaba hadhowdii anigoo kale oo markaa xooga iska yar xanaaqo oo wax tuurtuuro in hadhow la yidhahdo sheekh saan malaa maslaxaddu kuma jirin maslaxaddu sidanay ku fiicnayd oo dan xikmaddu sidanay ahayd wakaas qofka xikmada iyo maslaxadda iyo danta kaaga sheekaynaya laa yacrifu alwudu ma yaqaano weysada ma yaqaano salaada see buu ku garan karaa maslaxata umma dhalinyaradu ha ka fogaadan cuduradaas soomaali maanta waxaa halkaa dhigay cuduradaas wey haddii aan si sariixa looga hadlayno waa mushkilad waana sii baabiinay ha ka fogaadaan yaanay ka dhegaysanin dadkan yani waxa weye cudurada iyaga asiibay halka ay keeneen dadku waaweyn cudurkii ku dhacay baa halkaa keenay dawo ma hayaan maa fi cindahum cilaaj wax xala iyo wax dawo ay hayaan ma leh inay sii baaba'aan oo sii rafaadaan mooy xal ma hayaan xalna idinma hayaan saa darteed dhallinyarada waxaan leeyahay ama kuwa baaltooga ka dhegeysanaya ha noqoto ama kuwa si kaloo muxaadara berri muxaadaradan berri kamaal u dhegeysta baa noqotee ka fogaado cuduradaas yaan la idin qaadsiinin waa cudurro dilaa ah aan faa'iido lahayn wanaagiinna iyo baraagiinna islaamka ku xidha wanaagiinna iyo baraageenna xitaa haddaad soo koobaysaan ummadda soomaaliyeed ku xidha wax ka sokeeye ha yeelina qabiilna ha yeelina wax hadda la macmacayo oo ka sokeeyo aan faa'iido lahayn oo isticmaalka u shaqaynayana iyo danta ummaddan aan u shaqaynayna ha yeelina waay alwalaa walbaraa fi lcaqiida mawduuc aad iyo aad u ballaadhan wey isaga laftiisa u bahan muxaadaraad fara badan laga jeediyo ka intaasaan kaga baxaya insha allah ee waxaan leeyahay culuw lhima fi lcaqiida culuw lhima fi tacalum qofka muslimka ahi waxyaala aanu ka maarmi karin baa jira oo ay ugu weyn tahay waxbarashadu dhallinyaradan waxaan leeyahay waa in laydinka helaa culuw lhima fi tacalum waxbarashada inaad himo sare u haysaan baryahan dambe cudurada soo baxay baa waxaa ka mid a o dhallinyarada la ii sheegay marar badanna aan sheegay cilmigii a diinta ahaana ma bartaan qaarkood oo waxay ku mashquuleen baa le nin sheekh oo caalim oo le sheekh googel sheekh googel ma taqaanaa sheekh googel yaa maqlay sheekh googel sheekh la yaraha jiraa layihi waa nin sheekh oo caalim oo fataawaadka la weydiiyo internetku fadhiyaa baa layihi waxaad u baahan tahay waad ku qoraysaa dhararag inter baad oranaysa waxa kuu jooga waa shaydaan ba ha noqdo hadduu doono su-aalkii mays fatwadaad ka qaadanaysa hadhowdina sheikh ka soo jawaabo waxaad leedahay ma sheekh anay igu dhacday ya ikhwa gabadh da-yar oo gabdheheena ka mid a khayr allah siiya maade dadaal bay ka ahayd yaa waa ictikaafka wax laiga weydiiyey ictikaaf si un baan uga jawaabay af ingiriis bay igula hadlaysaa gabadhaas soomaaliyada yartan waxay tii sheekh i have xadiith here waa saas halkan xadiis baan ku hayaa bay leedahay xadiiskaas wuxuu leeyahy kayt o kayt af ingiriis oo ku akriy carabiga ma qori taqaanaa mase akrin taqaanaa baan ku iri mayle waxaan ku iri iska dhaaf marka diintu af ingiriisu kuma qorna diintu af dhenishna kuma qorna af ingiriis af carabiga ku qoranta loo baahan qofku marka hore bararto inuu abjadiyaadka luqada carabiga barto markaasuu qofku diintii fahmi karaya laakiin sheekh googel baan wax ku qorayaa oo laba kelmood ingiriisi ama laba kelmood dhenish aan ku qorayaa oo inter baan oran shaydaanaha jawaabe waan qaadanaya arrinkaas sax maaha dhallinyaradu cilmigii sharciga ahaa way ka hajireen sida hadda muuqata nin sheekh googel buu samaystay qaarkoodna masaa'il waaweyn oo aanay yani waxa weeye maaragta xataa kuwa ay diinta ka bartaani aanay ka jawaabi karin bay ku mashquulsan yihin yaa gaala iyo yaa islaama iyo taaquut iyo jihaad iyo yani maarata masaa'il waaweyn siyaasa sharciya iyo waxyaala waaweyn oo odayada xitaa la rafaadsan yihiin diinta ku ciroobay bay ku mashquulsan yihin xataa waxaa la yidhi culumtii maadiga ahayd dhalinyaradii waxa la yidhi waa la hijroonaya waa laga tegi dhalinyaro ay waxbarta yani waxa waxaad naftiina anfici kartaan mujtamaciinan anfici kartaan idina is anfici kartaan qof marku waxbarto dadii qof yar iyo qof weyna masaladaas way u taala curwata ibnu zubayr raximahu llah wuxuu leeyahay isagoo carruurtiisi la dardaarmay inamadiisa yaa baniya tacalamu alcilma carruurtaydii ama wiilashaydii oo cilmiga barta wadrusuuhu daraaseeye fa inakum in takunuu sigaara qowmin maanta haddaad dadka u yaryar tihiin facasa an takunuu kubaraa'ahum waxaa laga yaabaa kuwooda waaweyn inaad berrito noqotaan waa sow ataa maadaa aqbaxa min shaykhin jaahil maxaa ka xumaato badan buu yidhi nin oday ahoo jaahila maxaa ka xumaato badan cilmigana haddaan yaraanta lagu baran weynaan in lagu gaadhaa way adagtay aad bay u adagtay a'immadii waaweyneyd ee cilmiga inoo xambaartay ee diinta maaragtay inoo keentayna waxa weeye maaragtay yaraan bay cilmiga ku wada barteen imaamu samcaani raximahullah ninka usuuliga ah muxadidkana ah wuxuu leeyay isagoo naftiisa ka warramaya waxaan bilaabay inaan majaalista cilmigaa xaadiro aniga oo jira afar sano afar sano anoo jira ayaan waxaan xaadiray majaalista cilmiga inaan baan baan maaragtay aan bilaabay inaan majaalisulcilmi marka aan xaadiro dadka wuxuu imaamu shaafici raximahullah wuxuu leeyahay isna kuntu uqri'u annaasa dadkaanba mudaris u ahaa mucallim baanba dadka u ahaa wa ana ibnu halaata casharata sana anigoo saddex iyo toban jira waxafidtu lmuwaطa'a kitaabka muwaطa'a la yidhahdana korkaanba ka qaybay kitaabka imaamu malik qabla an axtalim intaanan qaangaarinba ka hor inagu hadda mujtamaceena soomaaliyeed maalinba waxbaad ogaataan walaalayaal mujtamaceena soomaaliyeed hadda waxaynu la soo baxnay dhaqamo cajaa'iba dhalinyaradii waaweyneyd ee qaangaarhkaba ku dhoweyd ma la socotaan hadda haddii la damco in looga sheekeeyo maxaa lagu qaangaadhaa in waalidka qaarkii xanaaqayaba warkaa ma la socotaan anuse macallin iskuul meey hadda haddaad carruurta uga sheekayso kuwooda xoogay laale eg maxaa lagu qaangaadhaa dad waaweyn oad arkaysaba qaarkood inay qaangaar yihiin maxaa lagu qaangaadhaa waalidkii waxaba ku dhacayaba shook wuxuuba u haystaa ilmihii weli inaanu sideed iyo toban iyo maaragtay waka aan weli aanu maaragtay iskaba yahayba weli aanu qaangaadhin dhaqan kii gaaladan aan ahayn kenya oo islaamkana aan ahayn anugu maxaa loogu magac dari karaa tiro dhaqan qurbe dhaqan buufis dhaqan wareer waxa doonta ba dhe oo meel dhexe laga yuubyuuya oo ummadii haysata dhaqankaasi guryihii buu yaallaa waa dhaqan guryaha duminaya dhaqankaasi mujtamaca dhexdiisi buu yaallaa tijaaradiiyo ganacsigii buu ku dhex jiraa meelo badan buu galay dhaqanka caynkaasi innaga fi shariica alislaamiya waxaa jira wakti qofku uu noqdo mukalaf mukalaf macnaheedu waa maxay waa wakti qofku uu noqdo maxay xilqaade u xil qaadi karo ilaahay subxaana wa tacala oo mas-uuliyaadka qofkaasi uu sameeyo waxa ka dhasho kula xisaabtamayo sida uu aabihii hooyada ugula xisaabtamayo waktigaasi waa goorma qof markuu qaangaaro imisaa lagu qaangaara saddex iyo toban baa lagu qaangaari karaa xataa sagaal baa lagu qaangaari karaa toban baa lagu qaangaari karaa soo arki maysid qofkii oo qof weyne u joogo reerkii oo nin weyn oo gadh iyo gafuurlih u joogo oo codkiisa aadba ka naxayso markaad maqasho baa laleeyahy maxaa looga sheekeynayaa inuu maarata maxaa lagu qaangaara qaangaar wuuna ogyahay wuu ogyahay inuu qaangaarayo maxaa looga sheekeynaya maxay macnao samaynaysa dhalinyarada waxaan leeyahay iyo waalidkaba dhaqankaas xoogay dhaqan gaalaad ka soo jeeda ha laga baxo ilmuhu inta uu yaryahay ha loo tarbiyay inuu qof weeyo mas-uula innagu sharcigana islaamka wuxuu qabaa in qofka mas-uuliyadda lagu ababiyo qofka in mas-uuliyadda lagu tarbiyadeeyo salaada lagu tarbiyadeeyo inay awlaadu kala leexdaan markay xoogay da- gaaraan lagu tarbiyadeeyo waxaasoo dhan maxay ka tarjamaysaa waxay ka tarjamaysaa mas-uuliyadda la baraya soo arki mayse mas-uuliyadda la baraya cilmiga walaalayaal ha la barto cilmigu waa waxa qofka wax ka dhiga wey cilmigu waa waxaad xaaraantii xalaasha ku kala saari karto cilmigu waa waxaad bidcada iyo sunnada ku kala saari karto cilmigu waa waxaad xumaatadii wanaagga ku kala saari karto cilmigu waa waxaad fitnada iyo fitna la-aanta ku kala saari karayso maxaa khaldan maxaa saxan waxaad ku kala saari karayso wey cilmigaan leeyahay hala bartana ka hadda aan ka sheekeynaya maha dhalinyarada qaarkood ku mashquulsan yihiin oo maanta laga dhigay qaarkood diinta inay ka bilaabeen meesha ugu sarrayso qaadigu doonaya inuu noqdo durba isagoo aan weysadii iyo waduugii garanay bal qisadan hadda dhegeysta abu jacfar waa nin ka mid a ardaydii imaam axmed ibn xambal raximahullah ba wuxuu leeyahay sa'altu abaa cabdillahi can alwuduu'i bimaai nuura waxaan imaam axmed ibn xambal wax ka weydiiyey buu yidhi waa qiso dheer nooc biyaha ka midoo lagu weysaysto ayaan wax ka weydiiyey buu leeyahay biyaha ubaxa biyayawl fara badan buu wax ka weydiinaya waa wax naadiraba in la helo haddii xitaa la helana inay gaadhaan heer lagu weysaystoba xitaa ay adag tahay markaasu axmed ibn xambal wuxuu igu jawaabayay buu yidhi mar kastaba maa uxibu daalika arrinkaa ma jecli markaan ka istaagay buu yidhi fatacallaqa fii thawbi markaan damcaynaan istaago buu maradii igu dhegay wy markaasu wuxuu igu yidhi ish taquulu idaa dakhalta almasjid ish kelmadda la yidhahdaa waa kelima fasiixa ibnu cuthaymiina raximahullah aad buu ugu soo celiyaa kelima fasiixa inay tahay lahjama haddii qarad baa lahjamooda ish taquulu idaa dakhalta almasjid maxaad tidhahdaa buu yidhi markaad masaajidka gasho abu jacfarow markaasaan aamusay wy markaasuu wuxuu igu yidhi ish taquulu idaa kharajta min almasjid masaajidka markaad ka baxdo maxaad tidhahdaa markaasaan aamusay markaasuu wuxuu igu yidhi idhab fatacallam haada intaad tagto kaa soo baro masaa'ilkan cawiiskaha weliba waa weysadii hataa oo salaadiisii ku tacalluqda masaa'ilkan waa weyn ee yani waxa weeye maaragtay aad soo xulatay ee aad adag intaad iska dayso war masaajidka markaad gelaysa iyo markaad ka baxaysa iyo musqusha markaad gelaysa iyo markaad ka baxaysa iyo waxa la yidhahdo baro taasaa kuu nafci badan dhalinyarada qaarkood maanta waxaad moodaa waxaan faa'iida ugu jirin ay ku mashquulsan yihiin walo hadda ay soo yaraanayso alxamdu lilah laakiin haddana waa kusii adkaynayn yaa gaala iyo yaa islaama iyo maxaa lagu gaaloobaa iyo maxaa lagu islaam qaarkoodna waxay ku mashquulsan yihin yaa mubtadaca iyo yaa bidcoola iyo maxaa lagu bidcoobaa iyo masaajidada kaga hajiray ummaddii kaga tegey masaajidada intay kaga hajireen ummaddii kaga tegey haddaad weydiiso maa hiya albidca waxaa laga yaabaa inaanu ku tacriifin karin tacriif yani maaragtay jaamic maanica inaanu ku siin karin maa hiya anwaacu lbidac oo qof lagaga hajiri karo ama aan lagaga hajiri karin inaanu garanaynin bay u badantay hijradu maxay axkaamteedu maxay te ma xukum keliya leedahay mise iyada lafteeda axkaam fara badan bay leedahay waxay maqaasid alhijra inaanu garanayn bay u badantay hal xadiis ama laba xadiis oo ama dhowr athar oo mubtadica laga hajira baa isku laysugu toostoosiyey ummaddi o dhan mubtadici uu ka dhigay waa ka wada tegey midna ummaddii o dhan gaaluu ka dhigay waa ka dhaqaajiyey waxaan kama hawlalayaal sax ma qiimo ma lebir kuwaas waxay og yihiin kuwaasi male waan ishayn waayey buyi markaasaan waxaan ku yihi waryaa laa tuxsinu an tusallii ma garanaysid inaad salaada tukato salaadda ma hagaajin kartid baan ku idhi ninkaagan ahluxadiiska wax ka sheegay markaasuu igu yihi ana isagoo yaaban ma anaadi leedahay salaad ma hagaajin kartid markaasaan ku yihi nacam estaxfad can rasuuli illahi sal ala ida iftataxta asalaa maxaad ka xifdisan tahay baan ku idhi nebigii ilaahay sala allahu alayh wasalam oo axaadiisa marka aad salaada furfuranayso allahu akbar markaad tidhaahdo kadib maxaad ka xifdisantah markaasuu aamusay markaasaan ku yidhi maxaad ka xifdisan tahay markaad sujuuddo markaasuu aamusay as'iladii baan ku badiyey wey markii dambaan waxaan ku idhi anta inamaa qiila laka tusalla alghadaatu rakcatayni waaduhru arbacan falzam daa khayrun laka adiga waxaa lagu yidhi iyo kuwa la midkaa dabcan subaxana labaa la tukadaa duhurkana afar baa la tukadaa xoogaygaa yadhee maaragtay duduubkaa baad haysataa eh intaada iska laasim saasaa ku khayr badane intaad asxaabulxadiis wax ka sheegayso waxaan uga jeedaa masaa'il waa weyn inuu qofku isku mashquuliyo weliba ninka dhallinyarada waxa uga wanaagsan inuu waxa uu qaadi karo isku mashquuliyo intaad ummadda o dhan murtadiin ka dhigi lahayd kooxdii murtadiinta ahayd hebelkii murtadka ahaa kii caynkaa intaad ummadda o dhan murtad ka dhigi lahayd oo murtadba macnihiisa aadan fahamsanayn waxaa kaaga wanaagsan salaadda tuko maxay salaadda ku ansaxdaa shuruudda salaada arkaanta salaada mubdilaadka salaada weysada maxay weysadu ku ansaxdaa weysada shuruudeeda weysada waajibaadkeeda weysada maaragtay waka mubdilaadkeeda waxyaalahaas maaragtay allahuma mustacaan baro dhalinyarada aad iyo aad baan ugu tirtirsiinaya inay cilmiga sharcigaa bartaan inay ilaahay diintiisa bartaan subxaanahu watacaala aad baan ugu tirtirsiinayaa culumta adduunkana waxay ka qaadi karaan markaasay ka qaadaan culuw lhima fi shu'uuni alumma seebaad ka tahay marka laga hadlayo ummaddan muslimka a maanta ee dhibaatada faraha badan haysato seebay hamigaagu seebu ka yahy miyaad quusatay dad baa quustay oo inaan waxbaba la islaaxin karin u fahamsan oo danahoodii khaaskaa ku mashquulay ya ilzam baytak walyasacuka baytuk qawaaciddaasay qaateen gurigiisa iyo shaqadiisa iskaga mashquulay qaar baa kuwaa kasii liito oo haddayba arkaan qof danta ummadda ka hadlaya ummal islaamiya danteeda ka hadlaya laga yaabo inay u qaataan nin wakhtigiisa un luminaya yalcabu biwaqti wakhtigiisunbuu ku ciyaaraya oo dilaya ma qof waxaa tahay ayisa min islaaxi haadihi alumma ummaddan islaaxeeda iyo wanaaggeeda maa ka quusatay mise meye waad ku jirtaa ummadda laakiin aada islaaxinaysaa ummadee wey dhallinyarada iyo inteenan muxaadarada dhegeysanaya dadka waaweyn u badan ba hadda walaalayaal hamiga kor ha loo soo qaado umma alislaamiya sax ummaddan muslimku way ibtilaysanta way imtixaamanta imtixaanka maanta haystaan oo waxay iyadu shaqaysata ilahay ma dulmin subxaana wa tacala fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir gaalka baytul abyadka laga soo doorto gurigaas xunka ee gaaladu haysato maaragtay ay kasoo kackacdo subaxii gaalka gurigaa ka soo baxaya baa amal laga sugaya waagi clinton gaaladu ay dooranayeen baa lalahaa clinton nin wanaagsan weeye oo maaragtay waa odaygii ciraan qabsaday waa ka fiican yahi oo dhibaatada gaarsiiyey dadka markaasuu dhowr milyan oo carruurtii ciraaqa xisaar ku laayay markaasaa la yidhi buushda intaanay qaraxyadii ku dhicin arkana ka fiicnaan doona hadda maxaa la leeyahy hadda maxaa la leeyahy hadda ajiib wey akho obama ka fiicnaan doonaa l obama waa ka fiicnaan doonaa baa laleeyahy falyadhab ila aljaxiim gaalkaas ka fiicnaan maayo waayo dadkaani mabaadi' bay ku socdaan qawaacid caamahay ku socdaan ma aha qofkan maaragtay iyo misaajkiisa suu jecel yahay maya wax waa la sheegaa media waxaan umalanaya ama iclaamka muxaadara mala ay ugu qoran iyo khatarta uu leeyahay wax waa la sheegaa laakiin waxna waa siyaasadda thaabitkahay nina aanu ka leexan karay mabaadi'da nina aanu ka leexan karay midku doona ha noqdee mid cad iyo mid madow yani waxa weye maaragtay mid katoliga iyo mid brotestana wuxuu doona ha noqdee midna aanu ka leexan karay waxaa jira siyaasa thaabit oo nina aanu ka leexan karin oo maslaxadda iyagu say u arkaan waxa ugu horeeya maslaxadaasina adiga in madaxa lagaaga taagnaado reer galbeedku maanta waxay aaminsan yihiin in ay dantoodu ku jirto islaamku inuu hooseeyo xala u dambaysaan waxaan akrinayay taqriir wasiirka difaaca wasiir ku-xigeenka difaaca isla markaana ah ninka melafka dadka leela terrorista irhaabka gacanta ku haya ladagaalank ladagaa la dagaalankiisa taqriir uu soo saaray oo toddoba qodob ka kooban see loola dagaalamaa yani waxa weeye maaragtay dadkan la yidhaha argagixisada argagixis waa laisla ogyahay hadda waa fashilantay islaam see loola dagaalamaa toddoba qodob ka kooban ummadda saa u mashquulsan ee yani waxa wasiir kastaaba wasiirka kale daraaso uga tegayo iyo wasaa'iq iyo meeluu hawsha ka sii qaado baa dadkii amalkoodii ku xidhayaan iyo rajadoodii oo leeyihin wallahi kana kaa kasii fiicnaan doona kani markuu tagana ama sideed sano ha jooga ama afar sano ha jooga ama ha ka yaraadee ka ku-xigaa waxa la odhan doonaa kana kasii kanaa ka fiicnaan doona waamaa la arkay isagoo masaajid agtiisa marayo muslimiinta dhibaatada haysta bal fiir wuxuun islaamka maaragtay inuu inuu muslim soo maray baa loo malaynaya ninkaas muslim xataa hadduu soo maray dee waa gaaloobay waa ridoobay isagaa ka liita gaalka asliga isagaa ka liita waa murtad soo arki maysa waa sax ummaddii dhibaatay ku jirtaa way dhibaataysan tahay ibtilaa imtixaanna waa haystaa laakiin ibtilaaga imtixaanka waa ka baxaysa ummatu moxamed sala allahu alayh wasalam caajilan am aajil laa shaka fi dalik ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala nebigiisa maxamedaa sheegay sala allahu alay wasalam way ka baxaysaa laakiin adiga waajibku saaran muxuu yahay dhibtaa wixii lagaga bixi lahaa daartaa la dhisayo ee muslimiinta dhibta lagaga saarayo inaad wax ku inaad wax ku leedahay adigu labinad inaad saarato ha ku yaraatee ama ha ku weynaatee labina ilaahay oo may noqoto afar qof oo meel isugu yimido aad tidhaahdo war maxaynu maanta islaam u qabanaa iyo muslimiin labina ku darso adigu aad bay u liidataa qofkii muslimka ahaa ee ummad islaami in uu fakra la rabay inuu meel yar isku soo ururiyo qodobkaa dhowr goor baan ku celiyey waana cudurrada hadda innaga inagu soo batay wey weliba hadda inay sharciyoobaan ku dhow oo aan saxda ahayn nin sheekh nin daaciya baad arkaysaa oo taalibu cilmi ah oo nin wanaagsan oo saalixa saalixun fii nafsihi cala alaqala odaayo oo maaragtay safaro gelaya safaradiisa markaad un sii eegto iyo wuxuu u ordayaa ma dhaaf laa yatacadaa ma dhaafsiisno mantiqa juqraafiya muxadad ah oo aad iyo aad u kooban waa sax in loo shaqeeyo dhulka islaamka qofku ha ka soo jeedaa miyaanu ka soo jeedin laakiin maxaad arkaysaa ceebtu waa maxay isla isagii marka aad ula timaado mantiqo aan tii ahayn hadday doonto kilomitiro yar u jirta yusiibuhu alfutuur futuur iyo cajsi baa ku dhacaya la maba awoodi karaba inuu dhaqdhaqaaqaba maba taxaruki karaba arrinkaasi ceeb weyn wey walaalayaal ilmaa iyo marka qaarkood meeshii muqaawamo ka jirta iyo meeshii gaal la iska dhicinayaaba ay ka jirta ay marka dambe kusoo ururto kusoo hadho intii uun meeshaa yartaa degi jirtay caakirka ay kusoo ururto intii kale uun sida maalinban maalin ban u siibanayo oo maalinba koox u cararayso ay marka dambe maaragtay afar qof oo istaqaano oo ay kusoo ururayso oo iyana marka dambe iska kala firro iska kala carara nasal alcafwa alcaafiya walaalayaal ummaddatan qofka muslimka ee doonaya inuu u shaqeeyo waa inuu yahay caali lhimma waana inuu fakeraa umma muslima o dhan waa inuu fakeraa haddii wax ka sokaya ku fakeraya waa inuu intaa yara soomaalida ku fakeraa wax kale kuse hadduu ku fakeraya hadduu ku fakeraya waxaan kusoo khatimaya insha allahu tacala shabaabkaan rabaa inaan tusaaleeyo dadka muslimiinta ah dadkii ugu facaaliyadda badnaa ee taariikhda muslimiinta baalka dahabkaa ka galay ee muslimiinta iyo diintan islaamkaaba waxu qabtay dhalinyaray ahaay muscab ibnu cumayr awal safiir nabigu alayh salatu slam markuu maka joogay ee ay reer madiina si intay isu afgarteen iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam baycaadkii uu nebigu yidhi nin baan idiin soo dirayaa diinta idin baro dacwadan idina gaadhsiiya nebigui u doortay ma odayadiibuu doortay abubakar iyo cumar ma doora nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu doortay shaab muscab ibnu cumayr radia allahu canhu ninkaas shaabkaa nebigu doortay sal alla alay wasalam muhimmaddii iyo hawshii loo dirana waa ka soo baxay waana ku najaxay shabaabnimadu ceeb ma aha shabaabnimadu waa maksab shabaabnimadu dhallinyaronimadu waa xoog laakiin waxay ceeb tahay markay laba arrimood ay raa dhallinyaronimada ay raacaan waa marka labadaa nabigaa sheegay calayhi isalaatu wasalaam waa marka ay raacaan cilmi yari oo jahli ah iyo daysh oo safah ah yani waxa weye caqli yari xikmad yari iyo cilmi yari marka shabaabnimada ay ku darsanto markaa waa khatar marka waa jar iskaxoornimo waa musiiba marka waxama islaaxin karo qofka caynkaas oo kale laakiin isagoo shaab haddii ilaahay cilmi siiyo subxaana wa tacaala quwa iyo awood iyo xayawiya adkaysi buu ley waana qofka loo bahay dhalinyarada waxaan leeyahay dhaqaaqa booskii muscab ibnu cumayr oo kale ad ummadda u geli karaysaan lakin waa dad cilmi yeelataan cali bn abi taalib radi allahu canhu intee buu la ekaa markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegey markuu nebigu hijrooday umuurtiisi iyuu kaga tegey umuurtiisii mako oo dhan hadday tahay isaga iyo ummad kale wax ka dhexeeyey iyo haddii ay tahay raadgadashadiisii nebiguu kaga tegey calayhi salaatu wasalaam cali bn abi taalib buu u doortay oo shaab ah aada u yar weliba ninkii u horreeyey ee qur-aanka ku qayliya ee quraysh maqashiiya odayadii dacwada iyo odayadii islaamka ma ahayn shabaabkiisiiba cabdullahi bin mascuud radia allahu canhu imaamu albukhaari qasadaa mar hore inaad iga maqasheen waa laga yaabaa eh kitaabkan weyn ee kitaabu taariikha la yidhaahdo markuu alifayay siddeed toban jir buu ahaa baa layidhi maxamed alfaatix qustintiniya oo magaaladii ugu adkayd ee muslimiin furtaan ahayd fi taariikh aada la maarata sanawaad fara badan ku adkaatay muslimiinta bal sabab u noqotay inay muslimiintu ondolosba furtaan aad xasuustaan baan filaya taariikhdii ondolos aynu inta badan ka sheekaynay waxyaalihii kalifay muslimiintu in ondolos furtaanba waxaa kow ka ahaa waddadanaa ku adkaatay qustantiniya tan dhow qustantiniya waad garanaysaan had magaalada hadda istanbul loo yaqaano weye inay intay kasoo duulaan dhulka aadka ugu dhow oo ay qustantiniya furtaan waa ku adkaatay markaasaa la yidhi aynu xaggaa kasoo wareego dhabar jebinba ku samayna hamiga intaa la gulfiirha xagee laga soo wareegaya baddaa la qaadaya markaasaa sbain iyo bortugal lasii qabsanaya oo faranta la qabsanaya saa loo soo wareegaya oo griiga lasoo qabsanaya saa dabada lagaga imanaya turkiya hamigaas intee la ekaatalo waa hami inagu aynaan dee hadda aynaan tamar iyo taltoon u haynin laakiin inta aynu xambaari karno na xambaarna insha alla usaamata ibnu zaydin radia allahu canhu ninkaa markaa maxamed alfaatixa ee qustantiniya furtay magaaladaa saa u adkaatay saddex iyo labaatan jir buu ahaa raximahullah usaamata ibnu zayd saxaabigii jaliilka ahaa labaatan sano ma gaadhin ciidankii ugu dambeeyey ee nebi maxamed diro calayhi salaatu wassalaam ciidankii ugu dambeeyey nebi maxamed diro oo saxaabadii kuwii u waaweynaa ay ku jireen abubakar iyo cumar iyo jibaashi ay ku jireen usaamata ibnu zayd baa nebigu u doortay radia allahu canhu oo labaatan sano aan markaa gaarsiisnay mucaad ibnu jabal saxaabiga aad maqasheen ee caalimkii ummaddan ah nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diray yeman u diray dardaarankiisa waad aragteen ya nebigu calayhi salaatu saxaabigaasi wuxuu dhintay baa khilaafadii cumar ibn khataab radia allahu canhu laakiin imisuu jiray culimada qaarkood waxayn saddex iyo soddon sanuu jiray qaarkoodna waxayn saddeed iyo labaatan sanuu jiray haddaad ka soo qaado inta u dhexaysa saddeed iyo labaatan iyo saddex saddex iyo labaatan siddeed iyo labaatan iyo saddex iyo soddon imis sanaa udhexeeya shan sooma waxaad ka soo qaaddaa inuu soddon jir ahaa markii uu maaragtay saxaabigaasi uu dhintay ka soo qaad khilaafadii abubakar iyo tii cumar qaar ka midana ka goo shan sanaba ka goo waktigii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam imisuu jiray shan iyo labaatan sanuu jiray markii muhimaadka loo dirayana tolo imisuu jiray labaatan bilowgiis ama labaatanba waa ka yaraa soo arki mayse raggan aynu maqalnay can mucaad binu jabal radia allahu canhu aad ku haysaa nin shaabahoo adiga kula mida buu ahaa oo da'da aad joogto jooga laakiin waxaad xambaarsan tahay ma xambaarsanayn hamiga oo xambaarsanaa mid kaaga ka weyn buu ahaa soo arki mayse waana afartii nebigu dardaarmay in qur-aanka laga barto mucaad binu jabal radi allahu canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam min istaqra'u alqur'aana min arbac war qur-aanka afar ka barta qur-aanka afar ka barta nebigu uri calayhi salaatu wasalaam maxamed ibnu alqaasim ninkii hindiya iyo bakistan iyo dhulkaas furtay shibru qaaral hindiya toddobiyo toban jir buu ahaa amiirkii ciidanka hogaaminayay hindiya oo dhan furtay sabcata cashara sana ayuu jiray axmed gurigi aan taarikhdiisa ka sheekaynay muddada faraha badan ka taarikhayna imisuu jiray bidcatan wa cishriina sana saddex iyo labaatan buu ahaa koo iyo labaatan buu ahaa dhowr labaatan jir buu ahaa soo arki mayse innaga too dhowr labaatan jirkeennu xaalkiisue dhowr labaatan jirkeennu yani waxa weeye maaragtay de xaalkiisa ilah baa subxana wuxuu sitaa surwaal ka dhacaya wuxuu ku mashquulsan yahay surwaalkiisa buu ku mashquulsan yahay laakiin maca alasif haddaanu caynkaa kuwa saas oo kale ama ka kusoo aragnay surwaal dabajeexdii muuqato ku mashquulsan marna kor u qaadaya marna uu ka dhacay cumar bn cabdilcaziis raximah ullah oo taariikhdiisi aad ka wada dheragsan tihiin markuu dhintay imisuu jiray talow markii khilaafada islaamka ugu ballaadhnaydna talinayay sagaal iyo toban sanu jiray gebigiisba markuu dhintay laba iyo siddeetankii hijrigana waa dhashay boqol iyo kowgii hijrigana waa dhintay raximahullah sagaal iyo toban jir buu ku dhintay ninkaa dhan ee muslimiinta khilaafadeedaba hayey islaam oo dhan bal iska daay caalamka o dhan kala dabarayo u talinaya haddana oday garku caddaaday baale aan wal shaab baan aho nin dhalinyaro a baan ahay hawlaha qaarkood ma qaban karay ama laga leexleexinaya oo laleeyahay may ma qaban karo hawlaha qaarkiis waayo lama tirin karo dadka dhalinyarada ahaa ee da-yarta ahaa ee islaamka wax ka-oolka u ahaa lama tirin karo bal waxaa la ohan karaa diintani waa diin shabaab shabaab ba halkaas soo gaarsiisay dhalinyaro halkaas soo gaarsiisay laakiin dhalinyaro iska ordaysa oo aan cilmi lahayn dadka cilmiga lena ka cararaysa oo aan xikmad lahayn kuwa xikmada lena ka cararaysa kuwaa ma ahayn waxaa dhalinyaro cilmi xambaarsan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaarkood uga markhaati kacay cilmi sida mucaad binu jabal oo kale radia allahu canhu dhalinyaro waxaan idin leeyahay dadkaa ku dayda insha allah mise waxaa tusaalayaal inoo ah kuwan kubadda ciyaara waxyaalaha laga naxo suwarka laga naxay ka mid tahay xaqiiqatan adoo xaramkii ilaahay ku tukanayo kacbadii ku tukanayo khushuucsan baa mar shaydaanku dee qalbiga kaa yarxadaya markaasaad indhaha kor u qaadaysa markaasa indhahaaga waxay ku dhufanayaan wiil yaroo kaasii horeeyo oo tukanayo xagga dambe gaal kaga qoranya gaal kuwii kubadda ciyaari jiray baaghaan baa kaga qoran gaal malcuuna yaa kaga qoran hadduu dee saa ku dhinto gaalnimadaas markaasaa waxaad salaa tukanaysay iyo waxaad khushuucsanayd wuxuba waa kaa duulaya war tolow xaggaa joogtaa waad ohanaysa ma dhulgaanaadkii baa joogtaa mise tolow ubucdi islaamka iyo xaramkii iyo kacbadii ilahay baa joogtaa subxaanahu caza wajal kow dhalinyaradu ha ka hadrhaan dadka xunxun ay ka dhiganayaan tusaalaha ama kuwo muusig garaaca ha noqdaan ama kuwo durbaano tuma ha noqdaan ama kuwo kubada ciyaaro ha noqdaan runtii waana wax aada looga naxo in waalidka qaarkii ku saacido awlaadda oo laga yaabo in carruurtii loo saamaxo inay dadkaas ka daba dhacaan oo funaanadihii gaalada loo iibiyo oo laga yaabo qaarkood dee inay masaajka hadda kuwa tukanayaan suurtagal tahayba aabihii usoo iibiyo ama ayba suurtagal tahay in sawirkii gaaladii u guriga ku dhadhegan yihiin ilmaha oo aabihii aanu ka dayrin dambaba kala ahaynba so wax suurtagala maaha guriga qaarkood markaad gasho waxaad arkaysaa yacni waa guri beyt usra muslima ay leedahay gaalaa saa ugu sharaxan qaaqaawan oo maaragtay wakaas kubad ciyaaraysa ama wax kala samaynaysa arrinka caynkaasi arrin aad iyo aad u khatar wey xaqiiqatan waan arrin aan fiicnayn kana tarjamaya dareenkii inuu xoogay yar dabcay waa dhintay ma odhan karo lakin dabcay dareenka hala nooleeyo waalidku khaasatan iyo dadka waaweyn awlaadda ha ku xidhaan meel sare ha ku xidhaan waa himo aada u hoosaysa gaal xun oo afar sano kubad ciyaaro ama shan sano oo kadib bal gaalada laftooda ilowdo in ilmahaagii ku xidhan yahay adigiina aad ku saacidayso markuu maaragta cadhoodo la cadhoodo warkiisa raaraadiyo laga yaabo inuu ilmahaagiiba halkaas islaada waxbuu kuu baranaya oo ku mashquulsan yahay wuu guursaday iyo wuu safray iyo samafey iyo xaggeebuu u tegey iyo talow christmaskii xaggeebuu maaragtay uu safray iyo hiblaayi ay iscaashiqsanaayeen bay kala tageen iyo waxaasuba ku mashquulsan yahayba mawjadaasuba ku jira qaar baa laga yaabaa inuu kala doodo oo sanadkan yaa loo doortay kii ugu fiicnaa m hebel baa ugu fiicnaan doono laga yaabo inuu isku dayaan baa doonaa ilmahaaga iyo akhi waxaasuu ku mashquulsan yahay adigana qayb baad ka tahay qayb weyn baad ka tahay weliba kow oo funaanadii baad usoo iibinaysaa oo derbiyadaas horre ugu dhejinaysaa oo maarata wakaas aragacaynkaasi ma fiicna inamadana waxaan leeyahay gabdho habaha laga wantooba insha allah hamigiinu ha koreeyo gaal xun aan kaadida iska maydhin aan saxaarada iska masixin soo gaaladu saa maaha soo kuwan kor musqulaha markay istaagaan xataa aan cawrada qarsanayn soo maha saa u dhiijinaya waxaas wax lagu xidhma maaha waxaas waa inaad ku xidhnaato qof ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacala hamigaaga waa inuu koreeyo saxaabadii nebiga ambiyadii ilaahay awliyadii ilaahay dadka waa inaad higsanaysaa adduun iyo aakhiraba kuwa ku anfacaya higsigoodu kuwaas weeye intaas baan insha allahu tacala kusoo gabagabeynaya biidn illahi tacala warqad baa lasoo tuuray intaan markaa warqad labaad laygu soo tuurin waan iska joojinaynaa insha allah hada wjazakum allahu khayra waxsan allahu ilaykum wasalaamu allahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuhu
barak allahu fiik sheekh cabdiraxmaan abid ilaah waxaan ka rajeynayaa maaragtay ilan xasanaadka inuu saaro innaguna waa nagaaliga ku